alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa saxbihi waman ihtadaa bihudah wa bacd walaalayaal asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu caawa oo ay bishu tahay afar afartii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo labaatanka waxaynu halkan ku wada wadaagaynaa kelmadda ciwaankeedu uu yahay alcilmu walcismatu min alfitan cilmiga iyo qofka muslimkaa sida uu uga badbaadiyo ama sabab uu kaga badbaado uu u noqdo fitanka waxaynu nool lahay zaman aada u fitan badan oo fitankiisuna ay aada u kala duduwan yihiin una malayn maayo inay qof caaqil ah oo waaqica ummadda muslimka ah iyo buldaanta muslimiinta ah ay maanta nool yihiin iyo waxa caalamka ka jira ee fitane kala duduwan ee maalinba mid la maqlaayo hor leh oo aan kuwii hore ahayn inuu maanta ka shakiyayo u malayn maayo qofka waaqicaa nooli inay fitan dhinac walba kaga xiriyin fitanku waa waxyaabaa qofka ka duwa waddada xaqa ah ayaa fitan la yidhaahdaa ama waxyaabaa qofka la soo dersa oo uu qofku kala garan waayo xaqii iyo baatilkii uu kala garan waayo wax walba iskaga dheh iskaga dhehma fitankaasi waxay leedahay kuwo khaas ah oo ama qofka gaarnimadiisa ugu khaas ah ama beled mucayana ku khaas ah ama dad mucayana ku gaar ah waxaa kale leeyihin fitan dadka oo dhan ay wadaagaan amaba wada gaadhin ama dadka intooda badan wada gaadhin waxaa ka mid ah fitanka zamankeenna tirada daayey ee waxa weeyaan warkoodu mashriq iyo maqribba ka dhacay waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah fit fitanka maanta muslimiinta dhexdoodii dhacay ee dagaalada ah oo aada arkayso dee nebigu inuu sii sheegay inay fitan iman doonaan oo harji iyo marji iyo qatli dhici doono oo muslimku birta iska asli doono oo barhkoodba barh soo hoyn doono nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam waa kadib oo waxa uu yidhi sala allahu calayh wasalam markuu xajatulwadaac dadka la hadlayay alaa falaa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdi nebigu wuxuu yihi war dabaday gaalo ficilkeed ha u noqonina oo barhkiina oo barhka kale birta ha ka aslin oo halaynina rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu sheegay inay fitan iyo harji dhici doonaan sida saxiixa ku sugan deedna markii saxaabadiisu ku yidhaahdeen nebi maxamedow harjigu waa maxay nebigu wuxuu uhi alharju alqatlu harjigu waa inaa islaysaan oo birta iska asishaan fitanka maanta qofka muslimkaa ku xeeran waxaa ka mid a dagaallo meel walba ka huraya meelo badanoo adduunka ka mida ka horaya muslim isku haysto gaala isugu maaragtay hubka isugu dhiibayso qofka maanta dhex joogaa uunu kala garanaynin man ilmuxiqu min almubtil yaa xaq ku taagan yaa baatil ku taagan waa ka mid meelo badan oo darafyadeennaana waa ka horaysa magacii doonaha loo bixiyo bal meelo beledka ka mid ah ayaad arkaysaa iyadoo kuwii muslimiinta laka kuwo muslimiina oo meel wada degan oo tol isu ah oo xidid ah oo isdhalay oo isla dhashay oo loo kala taaglaya oo islaynaya waxaa fitanka ka mid ah in dagaalladaasi dad aan ku jirin oo aan dhexdeeda joogin oo aan labada saf soo ku kala jirin oo meesha ay ka dhacayso maylal iyo waxa weeyaan maalmo meel loo socdo u jira oo ka fog inay ku jiraan baa cajiiba si ugu jiraan niyadday kala socdaan muslimka islaynayay u kala hiilinayaan hubkay isugu dhiibayaan saanadda ayay u dirayaan qolay jabkooda ku jecel yihiin qolana guushooday doonayaan kaa iyo kasafka ku jiraa waa isku mid fitanka aakhiru zamaanka uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah dee fitnatulmaal iyo adduunyadiiba dadka saa loogu furi doono dabadeedna lagu qarqin doono dadka adduunyo oo ay ku fidnoobi doonaan maalin maalmaa ka mid a ayaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam salaad subax buu ka baxay oo markuu dadkii ku soo jeestay ayuu wuxuu arkay masaajidkoo ciirciiraya masaajidkii oo dad la ciirciirayuu arkay yaa oo il yartu isqabatay ayuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu wuxuu yidhi lacallakum samictum ana abaa cubayda qadima bishayin min almaali min albaxri faabshiruu waaminuu nebigu wuxu uhi waxaan u malaynayaa inaad maqasheen in waxoogaa uskaga adduunyaahi abuu cubayda ka keenay baxrayn faabshiruu waaminuu buu nebigu calayhi salaatu wasalaam khayr malaysta ididiilo wanaagsanna ididiilaysta fawallaahi ma alfaqra akhsha calayka wallaahi faqri idinka biqi maayo buu nabigu calayhi salaatu wasalaam walaakin akhshaa calaykum an tubsata calaykum addunya kamaa busitat calaa man kaana qablakum fatuhlikakum kamaa ahlakatkum nebigu wuxuuhi waxaan ka baqayaa in adduunye albaabadeeda laydiin furo mela kala dhigtaan weydaan sidii kuwii idinka horreeyey loogu furay fatuhlikakum kamaa ahlakatum dabeedna halkay iyaga marisa ay idin mariso idin halaagto riwaayadka qaar waxaa kusoo hararay fatanaafasuuha kamaa tanaafasuuha fatuhlikakum fatatanaafasuu fiiha kamaa tanaafasuuha fatuhlikakum kamaa halakatum dabadeedna waxaa idin u baratamaysaan adduunya idin u baratamaysaan sida iyagu ugu baratameen miyaanay maanta jirin oo aanay jirin in nin walba uu isleeyahay hebel ka xoola badi oo nin walba uu isleeyahay hebel xoolu helaadna waada xoola heshaa xooluhu xalaal iyo xaaraan meesha doonaanba ha kaa soo galaan miyaanad xaalka dadka qaarkood arkayni oo xoolihii caamkaa gacanta gacantooda galeen iyo sida ay yeelayaan iyo sida ay yeelayaan nebigu wuxu uhi fatanaafasuuha kamaa tanaafasuuha fatuhlikakum kamaa halakatum dabadeedna sida iyagu ugu halaagsameen aa ugu halaagsamtaan taasaan idinka baqayaa inaad faqri u leeataan idinka baqi maayo u nabigu calayhi salaatu wasalaam fitanka waxaa ka mid a walaalayaal fitnatu nisa dumar fitankooda ka mid a uu nebigu ummadiisa uga sii digay iyana maanta xaalkeeda waa hayna oo innaga arkayna dumarkii guryihii inay ka baxeen asturaadii ka tegeen suuqaqa iyagoo qaawan ay marayaan qaawanidii ay sharaf noqotay ina waxa weeyaan asturnaantiina ay ceeb noqotay wax qarsoon maaha waa wax qof walba mushaahado uu suuqa ka arkaayo nebigu wuxu uhi sala allahu calayh wasalam ina awala fitnati banii israa'iila kaanat fi nisa nebigu wuxuu ihi fidnadii ugu horraysa ree bani israa'iil gasha dumar xaggood bay kaga timi buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkoo tabaruj iyo waxa weeye qaawani la banbaxay ayay ahayn buu nebigu alayay ahayd buu nebigu calayhi salatu rasuulku wuxuu ihi sida saxiixa ku taala maa taraktu fitnatan hiya adaru cala rijaali maa taraktu fitnatan hiya adaru cala arijaali min annisa maan ka tegin buuhi ummadayda fitna rag kaga daran dumar buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam alla badnaa ninka badana inta nin toosna inay u gacan haadisay ee dabeedna khadka ka baxay fara badana fitanka dumarkuna khatar weeye waa fitno dadkao dhan wada gaadhaysa waa fitno waxa weeyaan qof walba uu halaacsanayo oo waxa weeyaan laga yaabo khaasatan shabaabka iyo dhallinyarada waa fitno khatar ku ah waana ta ay fahmeen gaaladu waxay fahmeen inta dumarku ay qaawan yihiin ay suuqaqa socdaan inay rag ka adag yihiin bay faamen ee iyagoo qaawan suuqa u baxayaan inay rag ka adag yihiin dumar hablaheeni habeenkii saqbadhaday socdaan labalabaa suuqaqa loo socdaa meelahaasaa labalaba loo taagan yahay habluu dhajis bay xidhan yihiin dhar laga xishooday xidhan yihiin meeyo waalidki meeyo raggii raggii rag ahaa meeye inanta labiyo tobanka habeenimo koobiyo tobanka habeenimo suuqa wareegaysa miyaanu nin dhalin miyaanu nin la dhalan miyaanay mid u dhixin laa xawla walaa quwata ila billah fitanku nebigu sii sheegay ka mid tahy fitanka uu nebigu sii sheegay ayay ka mid tahay fitankaasi inugu xeeran ee qofka muslimkaa ku xeeran meeshuu doonaba adduunkaa ka joog iyadoo meelaha qaarna ay ay kala duduwan tahay xagga yaraantiiyo badnida waa amfilo fitanka ka mid un aan ku talagalay inaan inaan tilmaameen fitanka maanta soo baxay waxaa ka mid a fitnatu shubuhaat oo waa maxay qofku diintiisii in laga in laga shaki geliyo oo adiga maanta maqlaya dad ilxaad iyo calmaaniyo ka faafinaya magaalada dhexdeeda oo magacyo wan wanaagsan sita aqoon-yahano ah oo carruurtii ilxaad ku akrinaya waa adiga maanta maqlaaya qaar muslimiintii dhammaan gaalaysiinaya oo shubahaadda laga dhaamiyey dhaamiyey oo yaxsabuuna annahum yuxsinuuna suncan oo waxaan iyaga ahaynba gaala u haysta iyo inay dadku diinta ka baxeen oo dadka u laynaya qurba allah ay ugu dhowaanayaan darteed dadka u laynaya waa adiga arkay kulla haadihi waa fitan fitanka noocaas ah qofka muslimka wuxuu kaga badbaadi karayaa ama waxyaabaha ugu waaweyn ee qofku uu kaga badbaado fitankaa wax ka mida cilmiga naafica ee ku dhisan kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii salafka fahamkii saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin iyo quruuntii fadliga badnayd fahamkoodii iyo culimmadii muslimiinta ee fahamkoodaa qaadatay waddadoodii qofka u qaato sida imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo imaamu maalik iyo sufyaan ibnu saciid athawri iyo sufyaan ibnu cuyayna iyo a'imadii kale ee islaamkee la mid ahay ama ha ahaadaan kuwa dhintay raximahumullah ama ha ahaadaan kuwa maanta jooga waxaana ilaahay raxmadiisa ka mid a inuu rasuulku sheegay sala allahu calayh wasalam zaman walba inay joogayso taa'ifatun mansuuratun cala alxaqi nebigu wuxu uhi laa tasaalu taa'ifatun min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum rasuulku sala allahu calay wasalam wuxuu yihi ka suuli maayso ummaddayda inay dhex joogto daa'ifo xaqii haysa oo tubtii ku toosan aan ka tubtii dadka aan kaga dhintayn anigu daa'ifo ku toosan oo xaqii nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo uu saxaabadiisa ku tarbiyeeyey iyo diintiisii iyo hadigii saxaabada uu ku tarbiyeeyey daa'ifo haysa inay jirto ka suuli mayso buu nebigu oo xaqa loogu gargaarayo oo xaqa ku adag oo aan xujo iyo bayaan lagaga adkaanaynin oo ama xujo iyo bayaan ku adag ama silaax iyo sinaan ku adag hada min fadli illaahi caza wajal min fadli illaahi casa wajal cilmigu markaa walaalaya waxa uu qofka muslimka ka ilaaliya inuu fitankaasi ku fitnoobo oo uu xaqa iyo waddada dariiqa saxiixa siraatulmustaqiimka ka leeha sidaa awgeed ayaa alla jalla wacalaa wuxuu inoo faray oo qofka muslimkaa lagu waajibiyey salaad kasta marka aad tukanayso inaad faatixada akhrido alla bardo intaad ilaahay ammaanto inaad barido oo maxaad odhanaysaa markaad ilaahay soo ammaanto alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim maaliki yowmi ddiin waa ammaan markaad ilaahay sifaadkiisi iyo asmaadiisi waa wanaagsanayd ku ammaanto ayaad waxaad leedahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxaad leedahay ihdina siraata almustaqiim ilaah waxaad nagu hanuunisaa waddada toosan oo waxaad naga dudaa waddooyinka ka baydhay waddadaasi ilaahu naga duda ragcad walba qofka muslimka inuu akhriyaa la fara kamana dhacayso qof tukanaaya ilaa qof ma'muuma oo imaam rukuucay soo gaadhay mooyaane ula rukuucaya sooma ha faatixadii baan akrinaya isagoo odhan maayo ihdina siraada almustaqiim ilaa waddada toosan nugu hanuun toosnida badan leexleexan aan lahayn iyo luglugtoon ilaahay wuxuu yihi siraada aladiina ancamta calayhim ilaa waxaad nugu hanuunisaa kuwii aad u nimcaysay waddadoodii kuwaa loo nimceeyey waa laba kooxood bal u fiirso waa laba kooxood koox nubuwo la siiyey oo nebinimo la siiyey oo ilaahay cilmigii iyo nubuwada ku deeqay iyo koox culimo lcilmi la siiyo waddadii nubuwada ambiyada qaatay ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim aayad kalu ilaahay kuwaa uu nimceeyo ku fasiro ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaa'i wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqan bu ilahi ilahi wuxu kuwa loo nimceeyey waa nebiyiin iyo rusul iyo sidiiqiin ciddii nebiyada rumaysay ee raacday abubakar sidiiq baa ka mid yaa ee darajadaa qaadatay min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaa'i iyo kuwii alla dartii u dhintay iyagoo ilaahay dart ilaahay diintiisa difaacaya ilaahay dartii ay ka tahay nafahooda alla darti u bixiyey oo aan xoolo iyo hanti doonayn oo aan ammaan iyo magac iyo maamuus doonayn oo aan wax kala rabin washuhada wasaalixiin buu ilaahay iyo kuwii wanaagsanaa marka dadka halkaa lagu sheegay oo nebiyada nubuwa la siiyey sidiiqiin iyo shuhado iyo saalixiinna dee cilmigii iyo waddadii bay raaceen ay kuwa ay ambiyadu la yimaadeen ilaah wuxuu ihi hayr ilmaqduubi calayhim wala aaliin ilaahu laba jid nagadu laba jidoo jidkaa ka baydhay oo lagu lumo ilaahu nagadu waa jidka kuwii loo carooday iyo jidka kuwii lumay qolana waa yahuud qolana oo wa maqduubun calayhim oo kuwa allow carooday qolana waa nasaara qolana ilaahay cilmila-aan bay ku caabuday qolana cilmigii ilaahay ambiyada ugu soo dhiibay ka kufrida labada qolood si awgeed bay culimadu coladeen jidkaa toosan laba qolaa ka baydhay qola ilaahay cilmila-aan ku caabuday iyo dalaalo iyo baadiyo jahli ku caabuday oo nasaaro la mid noqotay iyo qole inta cilmigii soo gaadhay iyo xaqi ka tagtay oo ka baydhay waxa ay ku tusinaysaa amarka la faray qofka muslimkaa inuu sidaa ku ducaysto salaad walba ahmiyadday leedahay iyo cilmiga iyo jidkaa toosan asal iyo asaaskiisu inuu cilmi yahay alcilmu naaficu alcamalu bih walaalyaal cilmigu waa darajo alla bixiyo oo ilaahay uu siiyo ciddii uu doonay addoommadiisa ka mid a waa fadli ilaahay ciddii uu doono uu ku galladayso waajibna ay tahay inuu ka abaal celiyo qofkii alla siiyo qofka muslimkee fitankaa ka badbaadiya markaa waa inuu ama isagu cilmigii aqoon u leeyahay ama waa inuu waa inuu raxliga iyo iyo waysada ag dhigto oo ku xidho cid culimaa cilmigii cilmigooda lagu kalsoonya saa ogeed ba ila dadku culimo wada ma wada noqonayaane ilaahay muxuu faray dadkii aan culimada ahayn ilahi wuxuu uhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaanaydun idinku culimo ahayn cid culimo cilmigooda lagu kalsoon yahay iyagaa iyagaa ku ag xidho waad ku badbaadi waad ku badbaadi sufyaan ibnu saciid athawri waa caalim min culamaai lmuslimiin waa min muxadisii hadihi lumma wa kibaari culamaa'iha waxaa lala maseeyaa imaamu maalik iyo shaafici iyo ragga la midka ayaa nin u yimi masaa'il buu weydiiyey markuu masaa-ishii weydiiyey ayuu wuxuu sufyaan ku yihi ninkii aakhiro markaad ilaahay is hortaagto intuu wal qoray ayuu wuxuu ku yihi aakhiro markaad alle is hortaagto ee masaa-ishaa lagu weydiiye laguhaa xaggaad ka keentay ilaahu sufyaan baa ii sheegay dhibto anigii ku soo xawilmito muxuu ka tilmaamay dee haddaad adigu aanad caalim ahayn cilmigeedii alla anuu ii siiyey ana aqaana waxaan maalintaa ku jawaabaya adigu haddii lagu qabsado anigu saxab adigu haddii lagu qabsado anigu saxab fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclam nin saalixiintii raggii salafka ahaa ee fitanka ka badbaaday ka mid a waa liqay magaciisii ayaa wuxuu yidhi kaana abii qadariyan wa akhwaalii rawaafiq faanjaaniya allahu bisufyaan bni saciid athawri wuxuu yihi aabbahay nin mubtadic oo qadariya u ahaa buuri oo dadka sunnadii nabiga inta ka beedheen bidcatul qadariya qaatay ee ilaahay inuu wixii dhacaya qadaray diiday ayuu ahaa buuri aabbayaashayna abtiyaashayna rawaafid bay ahaayeen buuri abtiyaashay rawaafid bay ahaay niman saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam caayaya bay ahaayeen oo aflagaadaynaya oo saxaabadii rasuulka wax ka sheegayo abubakar iyo cumar gaala u haysta bay ahaayeen buuri abtiyaashayna qoyskaasaan ka dhex koray buuri aan ka dhex dhashay kaana abi qadariya waa akhwaali rawaafiq faanjaaniya allahu bisaciid bisufyaan ibni saciid athawri ilaahay wuxuu igu badbaadiyey buuri sufyaan ibnu saciid athawri baa wuxuu sababi u ahaa sunnadii nebiga iyo waddadiisii inaan qabsado caalimkaasu dhan ku dhegay buuri ya marka cilmigu waa shay qaali ah cidda ilaahay uu siiyeyna mas-uuliyad weyn baa la saara fawaa-idda cadiimka ah iyo fimaarta cadiimka ah ee uu qofku cilmiga ka dheefana waxaa ka mid a markay fitanku yimaadaan inuu fitantii ka badbaado oo uu kaga badbaado cilmigii alla siiyey oo uu kaga badbaado cilmigii alla siiyey waxay culimmadu yidhahdeen waxay culimmadu yidhahdeen sheekh samtemi wuxuu idhahda walfitnatu ida waqacat cajaza alcuqalaau fiiha can dafci sufaha wa hada shanu lfitan kama qaala allahu tacaala waataquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa wida waqacat ilfitnatu lam yaslam min atalawufi biha ila maa casamahu llah minaaj sunna nabawiyu hadalkaa ku leeyay wuxuu leeyahy sheekh saamtami fitanku markay dhaceen ee wax murgaan ee waxyaabo qofkii muslimkaa ka ishkaal gala dagaallo ay yimaadaan ay yimaadaan umuur amwaal ku saabsan oo mushkila oo la kala garan waayo ma xalaal baa ma xaaraan baa oo culimmadii isku khilaafto xaaladaas mar axwaashaas markay timaado culimadu sufahada laga sufahada waxay culimmadu waxaa daaliya oo ay ku daalaan awoodina keli waayaan dadka aan culimada ahayn ee sufahada ahayn inta kala dhaqto mar alla markan culimaduna waryaala war waa fitne ka jooga war wadaadka sheeke bareleygu wadaa reehebe mooyaane ka sii daayna marya maaragta a war horta wadaadka masaajka ka hadlay yuu ahaa bugu leeda ya ma reehebe buu ahaa inaga daadu reeba lahaa hadduu xataa xaq sheegaya tuur wey laakiin fitnadu shanigeedaa caynkaasa guto waynu sheegi doonaa amilo ka mida shanulfitna waa maxay shanulfitna waxa weeyaan waa in dadka qaarkood ay la tagtay xaabsato oo dadka qaarkood diintoodii waxa weeyaan ay lunto ay ku lunto fitna u faraa la galay hadhow markay markuu meel walba dhiibto ee uu dhex istaago ee uu dhiiggeedii ku maydho ee uu xaaraanteedii dabaasho ee uu arkaynay ayuu goor dambe baraarugayaa ogaanayaa in meesha jaru qaru jafeeyey markaasuu wuxuu u garaabayaa culimmadii shalay u caayiyey ee uu lahaa kuwaas miya kuwa waxba ha ka dhegaysanin khayrlaawayaal wey ayuu u garaabay walaalayaa culimmadu waxay tilmaameen cilmiga cidduu ilaahay siiyey cilmiga ku dhisan kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii salafka cilmiga ku dhisan ta'aniga iyo wax iska hubinta iyo shayga intaanad intaanad dhexgelin inaad u dhinac walba ka marto cilmiga ku dhisan cilmiga ay sheegayaan culimmada raasikhiinta ah ee cilmiga looga markhaati kaca markay fitanku timaado wax ay fitanka ku eegaan mikriskoob ama shaybaar baa fitankaa la geliyaa aan ka sahlanayn ama ka daran shaybaarhka la geliyo xanuunada dabadeedna basiiradiisu isagoo caalimka waxay tusaysaa waxaas inay fidno tahay marka cilmigiisu kaga joogaya ambiyada ilaahay casa wajalla fitan badan oo soo maray amfiladeedu qur-aanka ayay ka buuxeen oo ilaahay kaga waran laakiin waxaan rabaa bal inaan miaaliyo dadaan ambiye ahayn oo fitan intay soo mareen fitankii kaga baxay waxa weeyaan cilmigii alla uu siiyey uu ku arsaaqay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu horta ka sheekeeyey nebigeenu sala allahu calay wasalam in ummaddan la fidnayn doono fitan iman doonto umankii inaga horreeyeyna la fidneeyey qofka muslimkayna fitankaa uu kaga bixi kara sabir iyo cilmi uu kaga bixi karo saxaabiga la idhaha khabaab ibnulard ayaa wuxuu yihi radi allahu canhu khabaab ibnulard abi cabdilah radi allahu canhu wuxuu yihi shakawna ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam wa huwa mutawasidun burdatan lahu fii dili lkacba nebi maxamed baanu u ashkatooni isagoo intuu goor dhigtay kacbada harhkeeda jiqilaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam ama mutawasidun barkan isagoo barkan faqulnaa waxaanu ku nidhi markaanu u ashkatooni alaa tastansiru lanaa alaa tadcu lana nebi maxamedo waana la dhiba miyaanad ilaahay noo baryayn miyaanad ilaahay inuu noo gargaaro aanad noo weydiinaynin rasuulku sal allah alayh wasalam waa soo kacay markaasu wuxuu ku yidhi qad kaana man qablakum yu'khadu arajulu fayuxfaru lahu fi lardi fayujcalu fiiha uma yu'taa bilmiishaari fayudacu calaa ra'sihi fayujcalu nisfayn wayumshatu bianshaati alxadiidi maa duuna laxmihi wadawa cadmih maa yasudhu dalika can diini nabigu wuxuu ku yihi sal allahu alay wasalam saxaabada dadkii idinka horreeyey sida laydinku dhibay maanta diintiina ayaa iyana loogu dhibay oo adiga arkaya maanta gaalayna isu soo habarwacatay isugu soo habarwacatay muslim iyo iyo dhibkii oo marba meel waxa weeyaan ay ay ka fudkudinayaan oo isugu tegayaan oo adiga arka hamoodintaasi in wax maanta biloobma ahetay weligeedba way jirta saasunbay gaalay u colaadinaysa ambiyada ilaahay iyo atbaacdeeda saasunbay u colaadinaysa nebigu wuxuui dadkii idinka horreeyey waa waa la imtixaamay ilaa iyo qaar iyaga ka mida buui nebigu sala allahu calayh wasalam inta dhulka loo qodo la joojiyo joog inta dhulka loo qodo dabadeedna miishaar la soo qaado madaxiisa bartankiisa la saaro dabeedna laba loogu qaybiyey buu nebigu calayhi isalaatu wasalaam iyadoo la rabo diintu diintuu haysta inuu ka naqdiyo xaqa uu istaagay nebigu wuxuu yidhi fa yujcalu nisfayni labaa loogu qaybinayay dabeedna miishaarta waxaa dhici jirta wuri qaarkood inta la keeno in loogu feedho in loogu feedho garfeedho xadiida oo lagu kala lagu kala kaxaynayo lagu kala kaxaynayo laxmigiisa iyo cadmigiisa inta jirhkiisa saa loo geliyo garfeedho xadiida ayaa hilibka dhan laga laga saafaya nebigu wuxuu yihi dadka saa lagu samaynayo maa yasuduhu dalika can diinihi may taasi sababaynin diinta iyo xaqa uu haystee laleeyay ka tag inuu ka tago lanna wuxuu og yahay wuxuu ku taagayin xaqta idinkuna maanta dadkii idinka horreeyaba iyadoo sidaa loo fitneeyey dee ogaada inaanay waddadani waddo keedinaa marteen aanay aanay ahayn buu leey nebigu calayh salatu wasalaam rasuulku wuxu uhi wallaahi layutimana allahu hada alamra xataa yasiira raakibu min sancaaa ilaa xadramut ilaa xadramowt laa yakhaafu ila allaha wadi'ba calaa banamihi walaakinakum qawmun tastacjiluun walaakinakum tastacjiluun bukhaaraa wariyey radi allah raximah llah nabigu wuxu uhi sal allahu alay wasalam ilaahay waan ku dhaartay ilaahay diintaan alla imi wuu u gargaarayaay oo wuu cisaynayaa ilaa iyo iyadu ta sharafta lehee arlada ka talisan noqoto ilaa iyo dhulka dhan amni uu noqdo oo qofku intuu sanco ka tago xadramowt uu tago oo aanu ka baqanaynin ilaahay mooyaane cid kale aanu ka baqanayn iyo arigiisa hadduu ari wato iyo inuuga baqo mooyaane walaakinakum qowmun tastacjiluun buri nabigu alay sl laakiin waa degdegaysa ilahay muxuu qur-aanku uhi alif laamiim أxasib الناas an yتrakuu an yquluu aamana whm la yftanuun وlaqad fatna اladiina min qablihim falayaclamana اllah اladiina صadquu وlayaclamana اlkaadibiin ilahi xuri dadkuma waxay u maleeyeen in layska daynayo la fitnaynayn inay odhan doonaan anagu muuminiin baanu nahay wlfitan anwaac fitanka alla qofka lagu fitnaynaya waxaa ka mida mararka qaarkood ehelkaagii awlaadaada lagugu fitnaynaya mararka qaarkood nebigu wuxuu laa xasiba annaasu an yaquula aamana wahum laa yuftanuun ma inay dadku iimaan sheegan doonaan unbay u malaynayaan iyagoo la fitnay ilaah wuxuu yidhi intii idinka horraysana waa la fitneeyey idinna waa lay fitnayn doonaa ilaahayna cidda iimaanku dhabka iyo islaamnimadu iyo cidda been sheegaysaa waa kala caddaan doontaa buli falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamanna alkaadibiin fitanka walaalayaal cilmigu bal sida hadda qofka muslimkaa ugu badbaadiyo waxaynu tilmaamaynaa umamkii inaga horreeyey umamkii naga horreeyey laba qiso oo aynu koobi doonaynu ka sheegayna rasuulkeenu sala allahu calayh wasalam wuxuu sheegay in umamkii naga horreeyey ka mid ahaa nin la odhan jiray m maxay jurayj jurayj nin caabudu ahaa oo cilmi iyo cibaado u go-ay fitnaa soo martay fitnadaasi alla waa ka badbaadiyey ya fitnatu nisaaba ayaa ayaa haleeshay cibaadadiisi markii laga yaayo ada la yidhi war ninka ayaa fidnaynaya gabar baa tiri ninka anaa anaa ku baxaya iska dhaafa anaa ku khuruujaya iska dhaafa ku tiri dabadeedna intay isqurxisa bay u tagtay dabeedna xumaan bay weydiisay inuu ka zinaysto waa ka diiday halkay ka wareegtayo mid fasaqada ka mid a caraabiya u tagtay kiibaa ka maaragtay muraadsadeen uur bay qaad uurkii markay qaadaa gabadhi lagu ihi uurkan dee gabadh la qaba ma tiida xaggaad ka keenta markaas jurayj baa iga dhalay uurkan jurayj baa leh isagoo halkiisii alla ku caabudaya ayaa loo yimi jurayj soomacadiisiina waa laga duniyey isldhib baa loo geystay wuxuu loo bulug hadiy maxaa dhacay sidaasaad samaysay bal war warka iska hobiye buuri hal midna ha lay ogolaado dee inaan horta laba ragacdood tukado oo laba ragacdood bu iska tukay ilmi yaraayo la sido ayaa ayaa ayuu yihi mee ilmi yaraa waa kan ilmi yaraa buu gujiye wuxuu ku yihi yaa ghulaam man abuuk markaasuu yihi intuu alla ka hadliyey abi raaciy alghana abi raaciy alghana waa fitna khatiira oo la kurantay jurayj waxaanay bacdu ahlilcilmi culimmadu sheegeen inay fitnadaasi ama cuquubadaasi arrintaasi jurayj ugu dhacday habaar hooyadii ay habaartay habaar ay hooyadii habaartay ayaa ugu dhacday fitnadaasi jurayj waxaa kaloo rasuulkeenu ka sheekeeyey sala allahu calayh wasalam inan yar oo rag umankii inaga horreeyey ka mid a oo nin nebinimo sheegtay nin boqora oo nebinimo sheegtay ayaa waxa uu lahaa nin saaxira cafwan nin boqora oo ilaahnimo sheegtay nin boqora oo ilaahnimo sheegtay ayaa wuxuu lahaa nin saaxira boqortooyooyinka iyo sixirkuna waa waa iskaga dhowdhowyin ilaa man casamahum allah inankii yaraa ninkii raahibkaa markuu gaboobay ayuu wuxuu ku yidhi ninkii boqorka ahaa wareedhe dee waan gaboobay oo geeridiisina waa iska soo dhawaatay inan yaroo aan sixirkan kuu barakeen inan yar baa loo keeno aada u fahmo badan inankii yaraa aadka u fahmada badnaa markii loo keenay ayaa inankii yaraa maalin walba waxaa lagu ihi saaxirkaa u tagoo sixir ka soo baro wadduu sii maraa inankaa yar waddada uu sii maraa nin raahida degan oo caabida oo dadkii alla cilmiga siiyey inankii yaraa raahibkaana waa sii maraa oo waxbuu ka bartaa saaxirkaana waa u tagaa muddo hadduu sidii ku waday ayaa marka lagu idhaa war xaggaad ku habsaantay uu ku yidhaahdo saaxirku wuxuu ku yidhaahdaa xaafadaan ku habsaa markay ehelkiisu qabsadaanna wuxuu ku dhaha raahib waxaan ku habsaamay saaxirka ilan ilan wakti baa jira labadii u dhexeeyu meel kala soo maraya maalintii dambe ayaa waddadii dadku marayay daabad weyn baa fadhiisatay daabadii marka waddadii fadhiisatay buu yarkii yaraa wuxuu yidhi maantaa kala ogaanaya labadii cilmiya lay baray cilmiga saxa ya alyawma aclamu asaaxiru afdalu amir raahibu afdal bal labadaa ninka fadli badan maantaa ogaanaya inankii yaraa wuxuu yidhi intuu ilaahay baryay ilaahayow hadduu raahibka amarkiisu ninkaa raahibka ee caabidkaa ee cilmiga leh haddii uu yahay amarkiisu midaad ka midaad ka jeceshahay amarka saaxirka ilaahayow daabadan dil oo dadka ka horlaqaaji deedna daabadii buu ku tuuray dhagax way dhimaatay dadkiina waddadii bay maray raahibkii buu markaa u sheegay warkii ku yihi saasaa dhacdayo saana waan sameyey saasaan sameyey raahibkii wuxuu ku yihi maanta inan inankii yaraa wuxuu ku yihi sheekhiisi maanta adaa iga adaa iga fadli badan haa amarkaagu meel sar u gaadho waxaanan u arkaa ama u malaynayaa in lagu imtixaami doono ee marka imtixaankaasi ku qabsado hay sheegin oo hay tusi imtixaankaasi markuu ku qabsado hay sheegin oo hay tusin hay sheegin oo hay tusin aniga hay soo tusin marka la qulaamkii ninkaa yaraa dhalinyartaa ee raayibkaasi waxbaray ilaahay ducadiisa wuxuu ku bogsin jiray qofka indhaala iyo ka barasta leh oo dadku dawan jiray nin raggii boqorka qoladii boqorka la fadhiisan jirtay ka mid a ayaa indhabeeray dabadeedna yarkii baa loo keenay midna wuxuu yidhi inaad waxaanoo hadiyada qaado oo dee ishaafi yarkii wuxuu kuhi anigu waxama shaafiya ilaahay baa wax shaafiya ilaahay ayaa wax shaafiya ee haddaad ilaahay rumayso ilaahay baan kuu baryo oo ku shaafin ninkii ilaahay buu rumeeyey waa ninkii mayga waxa weeyaan majliskiisa qolada la fadhiisata ee dee maaragtay u ag dhadhawaa deedna meligii ayuu yimi wuxuu ku yidhi meligii baa ku yihi waryaha basarka ayuu kusoo celiy basarkii waxa ii soo celiyey ya allah markaasuu ma rabbi aan aniga ahayn baad leeda markaasuu yihi adigu ma rabbi baat adigu ma rabbi baat halkaa waxa ka ka fashilmay ninkii yaraa dhalinyartaa warkiisa khulaasatul qisa haddaan soo koobo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inankaa yar intuu boqorkii soo qabtay isagiiyo raahibkiiba raahibkii waa la dilay inankii yarana waa la soo qabtay dabadeedna ciidan baa loo dhiibay waa la hadilay waa la garaacay ciidan baa loo dhiiba waxaa lahi badda bartankeeda intaa geysaan ka yimaada xuudku ha cuna inankii yaraa isagoo iska socduu yimi oo ilaahay qoladiina la raaciyna kaga filaabay mar labaad baa la kaxeeye waxaa lahi buurta ugu dheer saaroo ka soo tuura ya mar labaadkiina isagoo iska socda ayuu yimi aakhirulmadaaf waxay noqotay inankii yaraa inuu ku yidhaahdo boqorkii dadkiina qisadii waa maqleen ninkii ilaahnimada sheegtay inuu ku idhaahdo waari dili kari maysire ciidankaagina allah iga kaafilaabe sidaad ii dili karaysa ma kuu sheega haayo ii sheeg dadkoo dhan soo xaadir meel bannaana isugu keen meel baan annageedigu xidhi leeb qaansadaydan leebabkaydan ka mida la baxo markaad i dilayso igu gal isagoo waxaad tidhaha bismi rabbi hada alghulaam ya naftiisi wuxuu u horay diintiisii laakiin boqorkii inaanu ilaah ahayn siduu u fashiliyu falogeed qabto markii wax kala dili waayeen leebkii uu yidhi igu gal lagu ganay ayaa wuxuu yidhi waxaa tiraa markaad leebka igu ganto bismi rabbi hada algulaam ya tajmacu nnaasa fii saciidin waaxid wataslubnii calaa jidcin uma khud sahman min kanaanati uma daci sahma fii kabadi lqawsi uma qul bismi illaahi rabbi lgulaami umarni markaad saa samayso waad i dili doontaa boqorkii baa sidii sameeyey dadkii oo dhami maxay maqleen boqorkii oo leh bismi rabbi hada algulaam soo ma kullu dadkii meesha tagnaa la rumeeyey isaga boqortinimadiisu inay footaa la ogaay ilabaati waxba ka socon waaye waxaan uga socdaa raahibkaas iyo ilmaha waxbaree gulaankee nebigu ka sheekeeyey fitnadii ahayd iyo imtixaankii ahayd inay cadow gacanta u galeen way ugu sabreen leesh cilmigu alla siiye casa wajalla ayay ugu sabreen bal naftoodu waxay u wareen diintii bal waxay sabab u noqday ilmahaasi in ummaddii hanuunto in ummaddii hanuunto rasuulkaa sal allahu alay wasalam ka sheekeeyey boqorkaa iyo wuxuu sameeyey iyo inuu dadkii intuu godod u qoday waxa weeyaan uu dadkii yidhi ku gura wax allaala wixii diinta ka noqon waaya ku gura kadibna nebigu wuxuu sheegay inay gabadhi isa soo dultaagtay dabkii iyadoo ilmo yar dhabarka ku siintay dabadeedna dee dab holcayo markay aragtay ay istiri wallaahi xaalku waa daray ilmi yaraa buu naxday dhabarka ku siintay rasuulku wuxuu ihi ilmi yaraa wuxuu ihi yaa ummaa isbirii fa inaka cala alxaq hooy xaq baad ku taagantaha sabir deedna dabkii bay la gashay dabkii ayay la gashay haddaynu u soo noqonno ama tilmaanno saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam kacab ibnu maalik waa saxaabi ka mid a saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam waxa uu ka haday qaswada caanka ah ee macruufka ah ee qaswatu eesh tabuuk ayuu ka haday isaga iyo niman waxa weeye munaafiqiinta ka midii waa ka hadheen isagu munaafiq ma ahayn waxaanu sheegay kacab ibnu maalik qaswadaasi igamay reebin hanti la-aan igamay reebin wax aan raacon la-aa igamay reebin hub la-aan igamuu reebin xanuun waan ka hadhun maalintaasaan ugu hanti badnaado rasuulku sala allahu calay wasalam kacab ibnu maalik iyo rag asxaabtiisa ka mid a markay ka hadheen kacbadaasi waxa weeye waxa uu faray in la gooyo oo la jaro oo aan lala hadlin imse cisho konton cisho inaan lala hadlin cid salaan ka qaadi karta iyo cid booqan karta iyo cid u teegi karta iyo cid isla taagi karta midna ma jirta bu nabig alay isalatu wasalaam iyada halkaa marayso oo ka cariya asxaabtiisii arlada ku yaraatay oo dadkii dad ugu xigay ay ka haajireen oo dumarkoodii xataa wax kale iska daaya aanay la hadlay ya oo saa loo goodoomiyey oo cunaqabatayntaa la saaray cunaqabatayntaa la saaray ayaa kacab ibnu maalik waxa u yimi warqad wuxuu yihi kacab wuxuu yihi kacab halkay naga gaadhay maan yani sida nalooga goostay abi qataada waxaan kula kulmay abi qataada ayaan masaajidkaan imaadaayo cidilama hadasha buri juub cidilama tira alaa qof bay salaama xataa kuwa kaan salaama salaanta igama radiyo saan maqlay deedna wuxuu yihi maalin dambe ayaa waxaan abiqataada in adeerka abu qataada ayaan kulan ninkan dadka ugu jeclaan waa fasallamtu calayk salaamu calaykum anku fa wallaahi maa radda calaya salaam allah ku dhaartay salaan igama celi iga qaadi faqultu lahu waxaan kuhi yaa abaa qataada anshuduka billaahi hal taclamunii uxibu allaha warasuula abu qataada allah kugu dhaarshay ilaah iyo rasuulkiisa inaan jecelayn moogta famaa radda calaya sakat uu aamusay buuri facudtu fanaashatuhu mar labaad baan intaan dhaariyey weydiiyo fasakat waa aamusa facudtu fanaashatuhu mar saddexaad baan su-aasha weydiiyo faqaala wuxuhi allah rasuul aclam ilaahay rasuulkiisa og ya ilaahay rasuulkiisa ayaa og wuxuu yihi kacab fafa- fafaadat caynaaya wa tawallaytu xataa tasawartu ljidaar indhahayga ayay ilma raga gagax ka soo tiri dabeedna waan iska diyey buui ya wuxuu hi anoo suuqa iska dhex socda suuqii madiina ayaa laba nin qariib ahoo dhulkii gaalada ka yimi oo shaam ka yimi oo cararaya markaasuu wuxuu leeyahay buuri man yadullu calaa kacb ibni maali waryaa kacb ibni maali marka dabeedna dadkii ayaa faraa igu soo fiiqay buui kacb ibni maali waa ninkaas fطفق الناaس يشhيرuna لh إلya xtى jاnي fdفca إلya kitaaبa min mلki asاn warqad ka timi boqorkii kasaan ayuu yidhi وkuntu kaatiba nin wax qorana waan ahaa buuri oo waxna akriya faqarأtuhu waan akriyey waraaqdii faإida fiihi kitaabkii baan akriyey faإida fiihi maxaa ku qoran أma baعdu intaa kadib niyo fainahu qad balغnaa waxaana soo gaadhay kacabow أna صaaxibaka qad jafaaka صaaxibkaa inuu ku jaray nebiguu jeeda oo ku fogeeyey oo dadkii oo dhan la yidhi hala hadlina oo madiinatu ka baarcadka ka noqotay walam yajcalka allaahu bidaari hawaanin walaa madyaca ilaahayna kuma joojin war meel lagugu yeesa ma joogtid kacab ibnu maalig nin nin reer ka dhashay baa tahay nin magaciyo maamuus labaa tahay meel lagugu yeesa ma joogtid nin la yeesana matiita walam yajcalka allaahu bidaari hawaanin walaa madyaca falxaq bina nawaasika na xaq annaga noo kaale waanu ku sharfi doonaa ya annaga magacaaga iyo maamuuskaagiiba kor u qaadi doona iskaga kaale ninka oo nin kaale ninka saaquri faqultu waxaan ihi xiina qara'tuha markaan akriyey wa haadihi adan min albalaa'i tanna waa balaayo labaad tanna waa imtixaan labaad ya fatayamamtu biha tannuura halkii dabku ka baxayaan ula kacayo fasajartuha waan gubay buuri waraaqdii halkii baan ku riday waa ka takhalusa waxaan uga socdaa kacab ibnu maalik radia allahu tacaala canhu waa nin magaalo dhan oo ummadduu la noolaay oo dhami jirtay markaasaa nin gaaligu gacan haadinayaa si uu uga faa'iidaysto maadaamuu ogyahay waxa uu haystaa inuu xaq yahay maadaamuu ogyahay cilmigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku soo dejiyey ee xaqa ahaa uu alla ninuu siiyey uu yahay oo saxaabadii rasuulka ka mid a dheg umuu dhigin gaalka fidnadiisi dheguu ka furaystay waxaan ugu fahmay inay imtixaan labaatan waxaan ugu fahmay inay imtixaan labaatan waxyaabaha cajaa'ibta waxaa ka mid a ee cilmiga iyo fadligiisa ku tusinaya iyo cilmiga in fitanka lagaga badbaado noocay doonaan baadaan cali bin abi aalib markii la dilay radi allahu tacaala canhu markii la dilay cali reer kuufa waxay la beectameen xasan ibnu cali oo inankiisiiya xasan ibnu cali yaa dhalay cali bin abi aalib hooyadii waayo xasan ibnu cali waa faatima bintu maxamed calayhi salaatu wasalaam ina nebi maxamed baa dhasho hooyo u ah xasan ibnu cali nebigu wuxuu yidhi isagiyo walaalkii sayida shabaabi ahliiljanna shabaabka ahlujannaha madaxdoodu waa xasan iyo xuseen ya hooyadiina hooyadiina fadaail aad u badan baa u soo arooray aabbihiina aabbihiina fadaail aad u badan baa u soo arooray oo de waa ninku nebigu yidhi berri waxaan siinayaa raayada ciidanka berri waxaan u dhiibayaa khaybar bay sooma raayada ciidanka waxaan u dhiibayaa berri rajulun yuib la ucطiyanna raayata gadan rajulun yuxibuhu llahu warasuula warasuulu wa yuxibu allaha warasuula nin baan berri calanka muslimiinta u dhiibayaa ninkaasi waa nin ilaahay jecel isagu rasuulkiisana jecel isagana ilaahay rasuulkiisa jecel ka waran sheekh ilaahay rasuulkiisu isagoo ay jecel yihin ya shahaado sharaf ka fiican maad garan wa axadu khulafaa'i arbaca khulafadii afarta mid ka mid a waana axad alcasharati almubashariina biljanna tobankii nina jannada loogu bushaareeyey iyagoo arlada dul taxtaxaashayo oo weli socda loogu bushaareeyey wa axadu man maata canhum annabiyu calayhi salaatu wasalaam wa canhum raadi raggu nebi maxamed iyagoo raalli ka yahay dhintay cali bin abi aalib ka mid wey cali bin abi aalib ninka noocaasaa xasan dhalay waxaa kaloo dhashay sidan sheegnay faatimata binti maxamed gabadhu nebigu aad aadka u jeclaa saxaabada rasuulka qaar ka midi waxay dhahdeen haddaad doonto nebi maxamed socodkiisii inaad eegto oo aad siduu u socon jiray ka bogato faadimo tallaabsanaysaa oo eeg fa ina mishyatahaa laa tukhtiu mishyata nebiy calayhi salaatu wasalaam socodkeedu socodkii nebiga ma gefayn rasuulku sal allahu caleyh wasalam culimada waxay isku qabteen iyadii hooyadeed khadiija keebaa fadli badan rasuulku sal allahu caleyh wasalam wuxuu yihi faatimatu badcatu minii inamaa faatimatu riwaayada kale badcatu minii yuriibuhaa maa raabaha faadima waa gobol aniga iga midibu nabigu calay salatu slam waxaa dhibaya waxa waxa i dhibaya waxa iyada dhibaya yudinii maa adaha sida riwaayada kale kusaar waa markuu doonay cali bin abi taalib inuu la gursado ayuu nebigu calayh salatu wasalaam diiday calaa kulli xaal xasan ayay reer kuufa la beectireen ciidan ciidda ka badanna waa soo raaca waxaa riwaayaadka qaarkood kusoo arortay sagaashan kun dad leegi inay inay inay la beectameen ma inay soo raaceen riwaayaadka qaarkood waxaa soo arooray inay inay labiiyo afartan kun ahaayeen riwaayad sagaashan sheegaysa kun inay ahaayeen way jirta reer shaamna waxay baycadii siiyeen mucaawiyata bin abi sufyaan meel dhaxaa labadii ciidan isugu yimaadeen waxay noqotay khilaafadii muslimiinta mid la ysku haysto reer kuufa waxay doonayaan inuu inuu xasan la dagaalamo mucaawiye iyo ciidankiisa inuu la dagaalamo xasan markuu arkay ciidanku wataa intuu leegyahay iyo ciidanka mucaawiya wataa intuu leegyahay inay laba ciidanoo waaweyn yihiin labaduba muslimiin yihiin ayuu wuxuu door biday inaanay muslimiintaasi isku jarin oo aan ciidankaasi islaynin ayuu door biday sidaas ayuu doorbiday radia allahu canhu dahabi baa sheegaya markaasuu dahabi wuxuu leeyahay wuxuu door biday wuxuu yihi lamaa qutila amiiru lmu'miniina caliy baayaca ahlu lciraaqi ibnahu lxasan reer ciraaq iyo reer kuufa waxay la beectameen inankiisii xasan waxayna u diyaar garoobeen inay shaam qabtaan si ay ula daga fii kataa'iba amhaali ljibaal ciidan buuraha oo kala ayay diyaarsadeen wkaana alxasanu sayida kabiira alqadari yaraa xaqna dimaai wayakrahu lfitan wayakrahu lfitana wara'ya alciraaqiyiina wara'aa min alciraaqiyiina maa yakrah waxaa u ahaa xasan buuri sayid nin boqor u ahaa oo sharaf badan kabiira alqadari qadar weyn saa nebi maxamed baa dhalaba calayh salaatu wasalaam yaa wuxuu ahaa buu yidhi mid arkaya xaqna dimaa'i in dhiigaga la ilaaliyo dhiig muslimina la inaan dhiig muslim madaxtinimiya kursi lagu dacday ayuu arkay reer ciraaqna waxyaaba uu dhibsaday buu ka arkay oo nimanbaa reer ciraaq in badanoo ka mid waxay ahaayeen kuwo ku maman dhiigga oo raba in dagaal dhaco in badanoo ka midna qaar iyagu qabyaalad iyo casabiyad iyo waxwadda ay ahay go-aan buu gaadhay marka wuxuu go-aan ku gaadhay inuu tanaasulo oo uu mucaawiye kula mucaawiya khilaafadii muslimiinta waan kaaga tanaasulay mucaawiyata bn abi sufyaan waa saxaabi kale oo saxaabada rasuulka ee sharafta badnaa ka mid a dhiiggaa muslimku loo istaago go-aankii buu qaatay radia allahu canhu halkii buu wuxuu kaga dhawaaqay inuu go-aankaa qaatay markii laysu yimi ya reer kuufa ama reer ciraaqna aad bay isaga u jeclaayeen xasan xasan yeeshee markii warkoodii diiday markuu warkoodii diiday ee uu la mucaawiye la beectamay ee uu dhiiggii muslimiinta go-aan ku gaadhay inuu kala badbaadiyo maxay ugu bedeleen yaa amiiralmu'miniin bay markii hore lahaayen markuu ku soo noqdu uhi saasaan go-aan ku qaata ayaa waxay idhaaheen yaa caara almu'miniin mu'miniinta kii ceebeeyeyo ceebeeye kii mu'miniinta ceebeeyeyo wuxuu ugu jawaabay kelmad kama kacdo noqotay yaa ayuu ugu jawaabay wuxuu ku yidhi alcaaru khayru min annaari alcaaru khayru min annaari ceeb baa la qaatay oo naar naar dhaanta buuri saruma in adduunka lagugu aflagaadeeyo iyo inaad aakhiro naar gasho oo waxa weeyaan aad ahlu naarka ka mid noqoto labada keebaa daran alcaaru khayru min annaari muxuu ka tanaasulay xasan wuxuu ka tanaasulay khilaaf wuxuu ka tanaasulay madaxtinimo wuxuu ka tanaasulay maamul wuxuu ka tanaasulay boqortooyo ayuu ka tanaasul muxuu uga tanaasul dhiig muslim buu ilaalina si muslim u kala badbaado oo muslim dhiigooda aan u daadan buu ayuu ayuu saawiyaan ilaahay waa sharfa ilaahay jalla wacala waa sharfa rasuulkeenu wuxu uhi sal allahu alay wasalam uu sii sheegay warkani in maalin isagoo khudbadaynaya nebigu ayuu isagoo gurguuranaya xasano caruura ayuu halkan ka soo gala mimbarka agtiisa idna nebigu intuu degu soo qaad nebigu wuxuu uhi ina ibnii haada inankaygaasi sayidun boqor weeye wasayuslixu allahu bihi ilaahay wuxuu ku hagaajin doonaa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin laba kooxoodoo waa weyn oo muslimiin ah oo inay dagaalamaan usoo diyaargaroobay buu ilahay saa ku islaami doona marata fasadaqa maa akhbarahu sala allahu calay waxaa run noqotay wixii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam uu sheegay fii xaqihi sala allahu alayh wasalam walaalayaal cilmigu waa kaas aqoon iyo xaqa inuu qofka yaqaano waa taa waa taa keentay inuu ka tago boqortooyo uu arkayo ilaahay dartii uu uga tago uga tago dhiig muslim badbaadi bal ka waran ninka maanta reerkiisii iyo talkii iyo ciddii uu helayo dab kush intuu intuu dagaal geliyo naar naar ku shubaya rabana inay saaraan kursi aanu xaqu lahayn ama kursi isagiiyo mid kale isku haystaan way kala riixriixanaya oo xaqiiqadiisu ay tahay kursigaana kursiga xaqiiqadiisu waa maxay kursiga xaqiiqadiisu wax weeye waa mas-uuliyad ilaahay qiyaamaha ku weydiinayo rasuulku sal alla alay slam wuxuu yidhi ma jiro qof ilaahay uu maamul uga dhigay ummad oo ummaddaa u noqon waaya naasix oo wanaaggeeda ka shaqayn waaya oo kooda daciifkaa taageeri waaya oo dhibka ka ilaalin waaya oo naseexo daba ula iman waaya ilaa ilaa hadduu oo albaabada iyaga ka xidho oo iska ilaaliyo oo ciidan intuu sor dhigay dhaa cidna yaana ii soo gelin ilaa maalinta yowm alqiyaama ilaahaysna albaabadu ka xidha nabigu alay slat slam haadiya madaxtinimo waa mas-uuliyad ninka maanta raadinaya oo cararaya waxaanu qaadi karin buu doonanayaa ya macsiyo maanta haddii la tiriyo qofka macsiyadiisa tiisa tiisaa dab ugu filan cabdilaahi cumar khadaab baa markuu sakaraadka ahaa ayaa waxaa lagu uhi cumaro muslimiinta u dardaarma cabdilaahi bni cumar khaliif ka dhig oo cabdillahi bni cumar baan khaliif ka dhigay dheh cumar wuxuu yidhi radi allahu canhu reer cumar ibni khadaab hadalkaa u fadhiso reer cumar ibn khadaab haddii cidi naar gelayso oo ilaahay xaq dal cid u qabsanayo cumar ha u qabsano cid kaloo reer cumar ayaa loo raacintaas reer cumar khadaab haddii cid maanta dad laga xisaabinayo ilaahay agtiisa la xisaabinayo oo cidii mas-uuliyad ay qaaday naar ay ku mudanayso cumar khadaab ha laga xisaabiyo yaan cid kale loo loo qabsan reerka wallee rag badan oo maanta baashaa u yaacaya wallee fartay dhexda ka qaniini doonaan maalin maalin marka laga xisaabiyo dadka caalamka walaalayaal xaalkaan waynu noqdo haddii allah cilmi ku siiyo alcaaru khayru min annaar waynu saa noqdo waxaan ku khatimaya malaa waqtigi waa iga dhammaadeen waxaa dhacday sanadda hijriga ay markay ahayd koob iyo sideetankii hijriga waxaa dhacday fitna la odhan jiray fitnat ibnul ashcaf ibnul ashcaf wuxuu ahaa nin hogaamiye ciidan ah oo xajaaj ciidankiisa hogaamiye ka ah xajaajna wuu nabca isaga isaguna xajaaj wuu nabca xajaaj wuxuu odhan jiray marka hore ma dishaabaan isdhahda isna wuxuu odhan jiray oo niyadda ku haysta xajaaj maalintay fursaddu ku maaragtay ku siiso xajaaj ka takhalus ibnul ashcaf wuxuu go-aan ku gaadhay xajaaj horta wuxuu u diray rutbil nin la odhan jiray oo boqor gaala ahaa waddan uu haystay buu u diray uu ku yihi waddankaa weerar dabeedna ciidan badan buu kaxaystay jihaad buu qaaday cabdiraxmaan ibn ashcaf magaalooyin badan buu rutbil ka qabsaday meel dhaxa markuu marayo ayuu gaan wuxuu ku gaadhay inuu dagaalkii joojiyo oo beledkii gaaladana aanu wada qabsanin laakiin in badanoo ka mida u qabsaday go-aan buu wuxuu ku gaadhay inuu dagaalkii joojiyo waxa warkii maqlay xajaaj oo dee naayib uga ah ciraaq cabdilmalik ibnu marwaan boqorka markaa muslimiinta haystay khaliifku cabdilmalik ibnu marwaan bu ah xajaajna dee naayib buu uga ahaa ciraaq markuu warkii maqlay ayuu waraaq u qoray xajaaji ibnu ashcar sunniyow inaad fula saawtahay maan ku moodaynin fulaynimadu inay halkaa kaa gaadhay maan ku moodayn wuxuu raba maad garanaysa wuxuu rabaa intuu hore u socdo inay gaalada meesha ugu dambeeya isla gaadhaan oo isagu wuxuu jecel yahay xajaaj inuu ashcas dhinto ibnul ashcar ibnu ashcarna dhakada uu fahansay mar allaa markaa halkaa marayso ibnu ashcar cadoodayo ciidankiibuu khudbad ka dul qabsaday ciidan aad u badan xajaajowna dee nin faasiqa oo mufsida oo fasaakun lidimaa dhiigaga daadi dhiig daadin badan oo salaadihii dib u dhigay oo jow iyo xumaan oo dhan lagu lagu bartay xumaano badan xumaan oo dhan yaana odhan allahu laa yuxibu aljawra nin xumaano badan lagu bartay bu xasanaadna waa laha maca daalika taxsanaadkiisa waxaa ka mid inu jihaadkii oogayay dadkiibu khudbad ka dhex qabsaday wuxuu hi dalow ninkaasi waxaan doonayaa inaynu ku baxno oo khilaafadiisa ka hoos baxno oo maamulkiisa ka hoos baxno oo aynu gaalada weerarkooda joojinno ninkaa dabka saarna ee maylo qaadateen anigu waan ninkaa ayaan igu nistaynin dadkii waxay dhahan waa kula qaadana dadkan ciidankiisana culimaa ka buuxda iyo quraa a'imo ajilla abaa ku jirta ciidanka camir ashacbi saciid ibnu jubayr alyaamiyaan waxa weeyaan waxa ku jira umam culimaaba ku jira ciidankii waxay yidhaahdeen xajaaj dabku waa la saaray khilaafadiis baa laga baxo warkaasi markuu kacay waxay yidhaahdeen raggii raga ahaa ee xaadir fitno weyn baa muslimiinta ka dhex dhacday oo oo boqolaal kumaan boqolaal kun oo muslim ku tegeen waxay cula ibnulafir u sheegay dagaalka xajaaj iyo ibnulashcaf u dhaxeeyey xajaaj wuxuu u dirsaday qayladhaan cabdimalik ibnu marwaan uu ku yidhi ninkaasi de wuu igu baxay ummaddiina waynu ugu dirayaa khilaafadeenniina wuu baabiinayaa dee ciidan ii soo dir ciidan baa loo soo diray wuu ilaahay ibnulashcaf markii hore waxay u tagnay xajaaj baynu ku baxaynaa ciidankiisi wuxuu ka dhaadhiciyey cabdimalikna waanu ku daraynaa cabdimalikna waa ku daraynaa waxaa la isleynayay buhi ibnu afiir boqol iyo saddex cisho ayaa la isleynayay buhi waa imisa waa saddex bilood iyo saddexiyo toban cisho waxay sheegeen ibnu kaiir iyo rag lamidi dagaaladii intaa dhacayay badankeeda waxaa gacan sarraynta lahaa ibnulashcaf ayaa in badan oo ka mid a ama inteeda badan gacan sarraynta lahaa sababtu tahay dadkii oo dhan baa ku biiray reer kuufuu soo maray way ku biireen cidduu soo maray way ku biirtaa waayo culimo cilmigooda ummaddu qirsan tahay oo dadka agtooda ajillo ka abaa ku jira ciidan oo dadka la hadlay laba nin wuxuu yidhi wuxuu yidhi waxay culimmadu yidhaahdeen lam yanju min fitnati ibn ashxas bilbasra ilaa rajula reer basro oo dhan laba nin baa fitnadaa ka hadhay labada ninee ka hadhay waa mutarif ibnu cabdillahi ibnu shakhiir iyo maxamed ibnu siiriin reer kuufana laba nin baa ka hadhay waa khaysamata bn cabdiraxmaan aljurfi iyo ibraahim ibnu yaziid annakhaci yani magaalo walba culimadii intii yaraa in yar baa ka hadhay qisaska ay culimmadu sheegeen xasanulbasri waxa u yimi niman ajillo oo waaweyn markaasay ku dhahaan ninkan daaqiyadee kan sameeye kan sameeye kan sameeyey maxaa laga yeelaya markaasuu waryaadhe war tala maydisiyaa waa ninka hala dagaalamin waa waa markay baxayeen war ninkaa la dagaalama sabab tahay war ninkaasi xajaaj hadduu ciqaab ilaahay idiin soo diran yahay war ciqaabka ilaahay seef laguma suuliyo tawbaa lagu suuliya tawba haddii uu yahay aanu ciqaab ahayna waar in yar kadib u sabro oo uu iska tegi doonaayo ayaamuu noolaan doonaayo uu dhiman doonaayo isbir wax tusi waxay dhaheen waar naga keena haada cilj waxaan wax makama soo qaadka ah ya waxaan aan waxba ya hada cilji maxaynu wax ka weydiinay bu marka horena waa caalim dhan culamada muslimiinta ka mid mutarif ibnu cabdillahi ibnu shakhiir kadalika afkiisa iyo adinkiisu haystay waxaanu u sheegay waxa ay ku socdaan inuu yahay inuu yahay qalad culimaa ku jirta meeshaas dagaalkii markuu lagu kala food qaaday xajaaj baa guushii yeeshay nihaayadu ibnu ashca waa jaba ibnulashca waa jaba dhammaan wixii galay waxay u garaabeen laba caalim oo uu ka mid yahay mutarif bn cabdillahi bnu shakhiir iyo xasanulbasri ayay u garaabeen inaynu armaanu taladoodii qaadan waxay culimmadu idhaahdeen ciid kasta oo gashay oo dhintay oo lagu dilay dhimashadiisa lama mahadin cid kastaoo culimadiiyo ama ama ama quraadiiyo ama saalixiintiiyo dagaala ka qayb gashay dhimashadiisa lama mahadin cid kasta oo badbaadayna markii uu badbaaday ilaahay buu weydiistay ilaahay buu mahadiyey inuu fidnada ka badbaado dambi dhaaf badanna alla waa weydiisan jira inuu qaldamayna waa u arki jira inuu qaldamayna waa u arki jira muarif bnu cabdillahi bnu shakiir muxuu fidnadaa ka reebay waxaa fidnadaa ka reebay aqoontuu alla siiyey iyo quwatu quwatu tamasukihi bisunna xaafid ibnu kaiir wuxuu yihi culimada fitnada galay way tira daayeen wamaca dalika zalla wa falta kabiira oo fasaad weyn dhashay baa haduudka qalad weyn oo ay galeen oo fasaad weyn dhashay intoodii kadib noolaatayna ay qiratay intii alla ka badbaadiyena alla mahadisay ayaa haduud ya ayaa haduud aan ku khatimo hadalladaa wax ka mid a hadalkayga wuxuu yidhi sulaymaan aribci ibnulashcar markay fidnadiisi dhacday ayaa cuqbata bni cabdilkaafir iyo abnuljawza iyo cabdullaahi bnu khaalib arag culimo ah saalixiina cubaada zuhaada ayaa waxay u yimaadeen abaa saciid xasan albasr waxay ku lahan ya abaa saciid maa taquulu fii qitaali hadihi ataaqiya aladii safaka dama alxaraam wa akhada almaala alxaraam wa taraka asalaa wa facala wa facala wadakaruu min afcaali xajaaj faqaala xasan uraa anlaa tuqaatiluu ninkaa daaqiyaha inaan la dagaalamin baan arka fainaa in takun cuquubatun min allahi famaa antum biraadi cuquubat illahi biasyafi haddii cuquuba yaa la idinku salliday oo dunuubtiinu keentay ciqaabka ilaahay seeftiinu idinka celmayso wain yakun balaaun fasbiruu wain yakun balaa'an fasbiruu xataa yaxkuma allahu wahuwa khayru lxakimi dabadeedna fakharajuu min cindii wahum yaquuluun nutiicu hada alcilj ya warma kan aan waxba ka soo qaadka lahayn miyaynu maaragtay addeecayna ibnu ashcas bay raaceen dhammaantood waa la laayay buuri kuwii markaasaa murata ibnu dubaab abu mucadib ayaa wuxuu soo maray waxaa soo maray buri cuqbata ibnulkhaafi wa huwa sariicun fi lkhandaqi isagoo isagoo qirricdii ugu dambaysay ku jirto fa qaala wuxuu igu yidhi buuri yaa abaa mucadib laa dunya walaa aakhira adduunyaya madaxtinimadaanu doonayna maanu helin aakhirana warkeed badaabuuri fitna muslim dhiiggiina waa daadin boqortinimadan u dagaalamaynayna maanu helin laa xajaaja naazalnaahu walaa xajaaj baanu sulinay walaa dhiig muslim baanu ilaalin walaa dhiig muslim ayaanu ilaalin wuxuu yidhi sheekh wuu sheegeen culimadu sidaanu sheegnay qof kastoo galay uu ka murugooda oo badbaado ayuba sakhtiyaani wuxuu yidhi quraadii iyo culimmadii qur'aanka loo daba fadhiisan jiray ibnu ashcaf raacay ayuu soo qaaday markaasu wuxuu yidhi laa aclamu axada minhum qutila ilaa waqad rukiba can masraci ma ogi mid iyaga kamidoo la dilay ilaa dadku may jeclaysan inuu halkaa ku dhintay oo dee dad baa jirta la kanto dhimashadiisa sooma inuu meel sharafla ku dhintay darteedna loo kanto waatee xadiista nabiga kusoo aroortay ninuu nebigu ku tukado u duceeyey saxaabi saxaabi iyo xadiiska wariyey muxuu yidhi ducaduu nebigu ninkaa u duceeyey waxaan kamtay in anigu meydka ahaan laha marka dadka qaarkood dhimashadooda waa la kamtaa soo ma laakiin wuxuu leeyahay ayuba sakhtiyaani cid dhimashadoodii iyaga ka midoo la kantay ma jirto meel xun bay ku dhintay walaa najaa axadu minhum ilaa xamida allaaha alladii sallama mid iyaga ka midoo badbaaday ma jiro ilaa wuxuu ilaahay ku mahadiyey inuu ilaahay nabadgeliyey wa nadima calaa maa kaana minhu wixii ka dhacayna uu ka murugooday bal hadda maxamed ibnu talxa dhegeyso zubayd alyaami baan arkay buu yidhi raani waxay arkay buu ihi zubayd maxamed ibnu talxa odhanaya zubayd alyaami zubayd ibnu alxaarif alyaami axad almuxadisiin maca calaa ibnu cabdiraxmaan cabdilkariim anoo la jooga annagoo iska qusqusnaynoo meel iska fadhinuna arkay buu fa qaala wuxuu yidhi buuri low shahidta aljamaajima maa daxigta haddaad jama haddaad jamaajimtii goobjoogka madaxyihii duulayey ya iyo muslimkii gamta iska siiyey iyo madaxyadii sidaa shimbira isu weyraaranaya ee tiro beelay haddaad meeshaan xaadire xaadiri lahayd sidan umaad qosashay u ka murugoonaya mogta wala wadidtu waxaan jeclaan lahaa zubayd baana ana yadii aw qaala yamiinii qudicat min alcadudi wa anii lam akun shahidtuha waxaan jeclaan lahaa in lug in gacantayda halkaa laga jaro cadudka ya garabka in laga gooyo baan jeclaan lahaayoo bayna igu oolin oo aanan meesha xaadirin waxaan arkay haddaad arki lahayd ee aan la ladil ahay sidan umaad qosashan bay igu yimid macbad aljuhani ahyaan waxaan kula kulmay buuhi malik ibnu diinaar macbad aljuhani wuxuu galay miman dakala fi lfitna isagoo dhaawacaan la kulmay buu yihi marka kula kulmay ibnu ashcaf baanu raacay markaasaa waxaan ku yidhi buuhi laqiitu lfuqahaaa wannaasa waqad qaatala xajaaj qaala laqiitu lfuqahaa wannaasa wuxuu igu yidhi buu yihi laqiitu lfuqahaaa wannaas culimo kala duduwan waan arkay dadkao dhanna waan arkay lam ara maan arag mila alxasan xasan albasri cid lamida maan arag yaa laytanaa aacnaahu kaanahu naadiman calaa qitaali lxaja alla maalintuna lahaa war ha bixina waar iska jooga war fidna war muslima isku dirina alla maanu ateena waxaa laga yaabaa inay isweydiinaysaan ibnulashcaskii ciidanka watay xaggu ku dambeeyey ibnulashcas taw buu yidhi markay xaaladdii ku adkaatayoo gaalkii rutbiila uu magaalooyinka ka qabsaday ayuu magan galay isagibuu magan u noqday gaalkii waa magan geliyo waa soo dhaweeyey waxaa uu is yidhi haddaad jabad fiican heshayo halkan baad jabad ka aasaasi doontaa xajaaj iyo cabdimalik ka taabsta laakiin xajaaj markuu kuwi kuwii saaxiibadiiya ka faaruqay ee wax baxsaday iyo wax raadkoodaba la waayey iyo wax la dilay iyo wax la deldelay uu ka dhigay ayuu ninkii rutbiil ahaa waraaqu qoray markaasuu wuxuu guri dhegeyso haddaad ibnulashcas iyo ii soo diri weyda afartanka la socda oo iyaga oo nolonoolaagii keeni weydo hal midun iga sug ciidan mulkigaaga dhidibad u saara jan iyo cidhib meelaad arag meelaad dhigtay lagu arag ayaan kuusoo daray wuxuu isugu yeedhay majliskii ama ama maxaa dhahaa golihii taladiisa majlisushuurihiisi baarlamankiisi iyo guurtidiisi iyuu isugu yeedhay madaxweyntii talada deedna wuxu war taliya xajaaj bay tali ka timi waxaa idhahdeer maxaa dagaalnoo gelinaysa nimankan iyo iyo iyo iyo xajaaj soo kuwii shalay birta naga aslay maaha haddanaad adigu leeyiin iyaga udhib birtaa ka aslay isaga udhib waa ku ballanburiyeenoo intay xirxidheen oy ciidan soo raaciyeen ayaa la yidhi xajaaj ku sallima isagoo nool meel dhaxay ciidankii tegeen ibnu ashcas waagaa ku bariyey xaggee loo sii wadaa xajaaj baa loo sii wadaa adduunyana muu helin aakhiradiisiina rabaxda ninka lagu sii wadaana waa nin cadow oo u weliba xa markii horebaad u u ciil maaragtay u ciil qabay kiioo uu tanna ugu daray markuu dhexda marayo ayuu go-aan gaadho wuxuu go-aan ku gaadho inuu isdilo kow inuu iskaga siiyo intaanu xajaaj gaadhin hase yeeshee isma dili karo dee waxay xidhay wuxuu sameeyey guribaa meel bay degeen guri fooqaa la saaray dushaa la saaray ciidan nin ilaalo ana oo lagu xidhay oo isku xidhan yihiin waa waa la agdhigay ciidanka intii kalena dee guriga hoostiisa joogaan ibnulashas go-aan wuxuu ku gaadhay inuu fooqii iska tuuro dabaqii waa iska tuuray isagiyo kii layskula xidhayba labadiiba halka ku baktiyey labadii bartee ku dhinteen imise dhib buu ninkaasi sababayy ya ikhwaan muhallab nin la odhan jiray oo raggii asxaabtiisa ka mid a waraaqu diray markaasuu afar kelmadood oo cajiibu ku yidhi wuxuu ku yidhi walaa waxa aad samaynayso haddaad tahay ibnul ashcaf waxa aad maanta u dhanbaxday wax aan laa daaqata laka bih aanad awood u lahayn naftaada u tug oo dil uga tug waa hadalladu ku yidhi muslimiinna u tug oo inay isku jabaanoo birta iska aslaan uga tug dhiigga muslimiintu inuu daato uga tug jamaacadii muslimiintana u tug oo ha kala tafriiqin ummadda muslimka ay meel keliya maamulkeedu ah ha isku dir iyadana u tug beecadii aad gashay eed ilaahay ballankii aad qaaday alla hortii aad beecada ku gashayna beecadiina ha burinna u tug haddaad sidaa yeeli weydo ma ku arko inaad balaayo doonatay mooyaaneinka ficlan sidii ma noqoto intiiba uu sameeyey wuxuu ku daray inuu tiisina kow kaga siiyey inuu tiisina kow kaga siiyey waxaan hadalka uga socday qisada ay u kalifay a'immadii ka badbaaday ee markii dambe la jantay ee xasanulbasri uu ka mid yahay culimadu waxay dhahay xasanulbasri iyo muslim ibnu yasaar waxa dadka agtooda xagga cibaadada iyo zuhdiga iyo iyo qadarka waxa dadka agtooda ka weynaa muslimu yasaar muslim markuu fitnadaa galay ee fitnadaasi uu ka qayb qaatay ayuu dadka agtooda nin liitid ku noqday yani saqadat haybatuhu cinda annaas haybadiisi way dhacday xasanulbasri markuu fitnadaa ka hadhay ee uu cilmi iyo aqoon kaga hadhay ee u sheegay walaaladii iyo waxaasi dhiig muslimo la daadinaya yahay qadiyad galala tahayna ilaahay shanigiisa kor buu u qaada saasay dhahan raggila nool raggila nool saasay dhahan walaalayaal cilmigu qofka wuxuu ka ilaaliyaa mudilaat alfitan maadaamuu nafciga intaa leeg leeyahay fitanku markay murgaan culimo cilmigooda aad ku kalsoontaha xaggooda loo eertaa cid walba la yskama maqlo miaal xayiyo casrigeenna ka dhacay aan idiin sheego miaalkaasi wuxuu yahay adduunka miyaanay maanta hareeraheenna ka jirin dowlado dadkii lahaa intay ku dowlado intay dadkoodii ku kaceen deedna la yidhi niman niman waxaanu ridaynaa fajara ah oo madaxoo haysta libiya dheh masar dheh suuriya dheh kuwo kale dheh qadaafi wuu tegey qadaafina wuxuu ahaa rajulun khabiif nin xun buu ahaa culimada qaarkoodba way gaaraysiiyeenba laakiin oo maanta nin qadaafi u doodaya mayhi iyo bashaar hawna manay salafiyin inay kuwa u doodayaan abad laakiin qadaafi wuu tegey maxaa lagu bedelay qadaafi markuu tegey waxaa lagu bedelay in dalkii iyo dadkii gaala iska yeelato oo muslimkii libiya joogay birta iska caslo oo iyagii hubka la isugu dhiibo oo faransiis khayraadkii dalka iska gurto oo tollaan yaa ree hebel ay ka dhacdo oo ninkii gaal ahaa intuu dhacadiiska u fadhiisto u idhaa lele ma isugu dhiib intaasaa laga fayda xusni mubaarak baa la kaxeeyo markaasaa waxaa la keenay mid xusni ka shar badan baa la keenay maxay dhashay waa adiga arkaya maanta suuriya maada dal iyo dadtoonna ma hadhin ilaa man raximahumullah xaalka dadkii dagaaladaa galay shalay markay gelayeen culimmadu waxay ku lahaayeen mudaaharaadka samaynayeen culimmada muslimiinta in badan baa lahayd waar ka daaya war yaalaay waar waa fitno waar ka jooga waar xaq maaha waar dariiqo wax lagu bedelo maaha waar dhiig baa daadan doona waar cirdigii baa lagu taxadiyi doona war dumar baa la kufsan doona war maatidaa la baabiin doona war waxa weeyaan ka daaya war nimankan waalwaalan dheg haw dhigana culamaa u suldaan culamaau kada culamaau alxayd wanifaas waxa weeyaan mayaga rag xoraba ah waxbaa loo yeedhiya raggii shalay dadka dabka ku gurayay markay arkaa arkeen inay meeshii dab noqotay nin walba bustiisu hoosta ka gala wallahi qaarkood way nooli nin walba beledkiisu iskaga noqday bustiisu hoosta ka galay ciyaalkiisina marka horeba beledka ma joogin inta dabka lagu shiray intii beledka joogtay ba noqotay waa naga sheegnay in fitnadu markay timaado culumunbaa fitnada aragta sufahada lama kari karo waa jihaad waa caynkan waa kan waa keen bal bilaahi calaykum libiya dad baa isku laynaya labada qoloba salaad subax bay ka baxayaan markaasaa la isweeraraya nin walba waa shahaadanaya maxay ti gaalnimo buu isugu dhiibay dalkiiyo dadkiina waa baabeen wixii khayraad dalku lahaana nin gaalaa iska guranayo bannaanka ka heray shalay marka culimada war mudaharaadku waa dariiqo fasaada waar ka daaya waar sax maaha shalay marka culimada waar dimuqraadiyadu diin islaam maaha waar dimuqraadiyadu waa diin qaldan waar ka daaya maanta waxaynu ka wada ashkatoy nama taqaana waxaan leenahay dadkii qabyaalad baa kusoo noqotay qabyaalad baa caynkaa iyo caynkaasa dadkii qabaa'il bay u jajabeen maxaa sida dee soo nigii dimuqraadiyad qaadanay ee diinteeni ka tagnay soo nigii dimuqraadiyad qaadanay ee axsaab samaysanay ee ragga intii sharafta lahayd ee sharafta laga sugayay ay waxay doonaan iskaga hadhaaciyeen ee aan waxba laysu reebin ee dadkii curdadii laysu geliyey ee intii wada dhalatay colowday ee labadii guriga wada joogay laba xisbi u kala codaynaya iscaaya maxayt hada diin diinta islaamku waxay fartay maata gaalo raadraaceeda wax kale laga dheefi maayo aan ahayn jab ummadda muslimkaah waa inay u noqoto dariiqii nebigooda calayhi salaatu wasalaam diintoodii waa inu noqdo diintoodii waa inay u noqdaan mutarif ibnu cabdillahi ibnu shakhiir waa nin culimadii ka badbaaday fitankaa ka mid a oo alla cilmi faaqiba siiyey wuxuu ihi zayd ibnu sawxaan baan u imi markaasaa dad badan baa la fadhiyo soddon gaadhay ayaa la fadhiya macalinkaygii buu ahayo de waan isagimi jirin ilmo yarna waana aad baan u yar markaan u imi baa waxa dhacday buuri dadkii waxay isku leeyihiin kitaab baa la qorayo kitaabkii baa la wareejinaya kitaabka maxaa ku qoran ya diinuna diinteedu waa islaam nebigaygu waa maxamed waxa weyaan kitaabkaygu waa qur-aan waxa weeyaan wixii ku yaalla aanu maaragtay ku ballamaynaa ciddii waxaa qaadataa waa walaaladayo ciddii ka tagtaa waa kunna waa kunna hadal la qoray oo saas oo ballan oo layska saxiix ayaa ku qoran wuxu uhi markii soo gaadhay ee lasoo wada saxeexay ya ayaan ku yidhi buuri waryaadhay ballankii alla inaga qaaday min badan baa ka dambeeyey ilahay balan buu inaga qaaday haddaynu muslim ahayn ballankan inaga qaaday waxaa inaynu ilaahay caabudno ummad keliyana noqono marka tan iminka aad samaynaysaana gaarka ugu ballamaysaa maxay tahay ee ururaysiga ee ururka aad samaysanaysa muxuu yahay har anigu caadigaa geli maayo ballan haraan galaya kaasaan ku joogaya baan ani buuri soddonkii nin ee meesha fadhiyey ee caadigii saexay way ka noqdeen buuri warka marka hadalkaa xisbi la aasaasayey buu ahaa sooma ha oo mid muslima laga aasaasayey waana fitanka maanta ina dhex waa ina ina dhex galay ilaahay wuxuu yidhi ummad keliya noqon ummad keliya noqon waa kaa mutarif bn cabdillaahi radi allahu canhu inuu xisbi gaaroo kii muslimiinta ahayn gala diiday qisaduna way ka sugantay a waktiga gaar dheeraaday dartii baan u daayey inaan akhriyaan doonay qisaduna way ka sugantay maanta ayaa dadka qaar dadkii muslimka ahaa inta axsaab loo qeybiyey kuwo siyaasiya kuyo diiniyaba loogu yeedhay oo leeya kaalea walaaga dayiqaa gal haadii min albidac baaraka allahu fiikum marka qofka muslimka waa inuu diintiisa ku dadaalo oo ku dadaalo inuu inuu xaqa iyo iyo cilmiga inuu barto cilmigu maadaama nafciga intaa uu leeg leeyahay inuu barto inuu ku dadaalo subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka